bismillaah taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii siddeedaad laba kun toddobayo toban maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysanayaal kow xasan cali xasan keerow shan iyo labaatan jir ah ina edebo xasan ibraahim ku dhashay bakool labo cabdiraxmaan ciise cali fiidow labaiyo labaatan jir ah ina shukri sheekh siyaad ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxda qorshayso iyagoo si bareer ah u dilay marxuum nabadoon hilowle xeefow xuseen taariikhdu markay ahayd labadii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban dembigaas oo ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii bishii siddeedaad laba kun toddobayo toban gacankudhiigle shabaab xasan cali xasan keerow labo gacankudhiigle shabaab cabdiraxmaan ciise cali fiidow waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum ekis nabadoon hilowle xeefow xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha koowaad waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa